ee magaalada hargeysa waxaa lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyey biyaha magaalada laga caba iyada oo bulshada lala wadaagay waxaa lagu ogaaday amaba kusoo baxay waxaana cilmi baaristan la sheegay in lagu baaray ilaa iyo afartan ceel oo biyaha laga cabo biyaha caagadaha ku jira iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah weelal ay dadku biyaha ku kaydsadaan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac waa tallaabo u guba islamarkaana loo baahnaa maadaama biyuhu ay yihiin kuwa tiir dhexaad u ah nolosha aadamaha waxaana la daraasaynaya noocyada biyaha magaalada laga cabo maxamed cali daarood waa maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa waxaana uu sharaxayaa waxaa diiradda lagu saaray daraasada guud ahaan waxay eegeysay baltayada amba heerka caafimaad ama badqab ee biyahaas waxaanu ku eegnay ilaa afartan ceel oo kala duwan oo magaalada waxaanu ku eegnay biyaha masaxada hargeysa oo xilliyo kala duwan ay soo noqnoqoto hadalhaynta la xidhiidha biyaraanta jirta maadaama ay magaaladu sanadihii u dambeeyey ballaaratay ayaa marka laga yimaado biyaha ka yimaada ceelasha ay dowladdu gacanta ku hayso sidoo kale ay magaaladu ka cabtaa ceelal ka baxsan haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha lagu eegayay amaba lagu baadhayay daraasaddan waa kana doctor axmed xuseen ciise oo isagu daraasadan hogaaminayey waxaa laga baarayay waxa weeyaan saddex dhacdood baa laga baarayay horta marka hore biyuhu biyay wanaagsan yihiin aragooda muuqaalkooda urtooda dhadhankooda inuu yahay biya wanaagsan yahay talabaadda waxaa laga baarayay inay leeyihiin waxa la yidhaha physical propertieska propertieska maadiyiga ee caadiga ah inay inay biyo wanaagsan yihiin inay badan yihiin hadday adag yihiin hadday yihiin biyo xabuub badani ku jiro terbiritga waxa la yidhaha oo xabuub badani ku jiro hadday biy yihiin biyo acid ay yihiin oo kale ama aanay ahayn waxyaabaha cankaas oo physicalka ah oo maadadii maadooyinkii rasmiga ahaa ee biyaha sisaynayey ay ka mid yihiin baana laga baarayey saddexaad waxaa laga baarayay maadooyinkii chemicalka ahaa macdinta ahaa kuwa ku jiraa kuwa yihiin ma yar yihiin ma badan yihiin qaar ma ka baqan yihiin qaar dheeraad ma ku yihiin marka afraadna waxaa laga baarayay dhinaca bacteriyada microbiologyga ayaa laga baarayay microbiology waa kuwa wixii cudurka dhalinay weeyaan marka biyahani biyo nadiifa oo oo aan lahayn bacteria iyo iyo waxyaabaha cayayaanka kale ee ilmaaragtada ah inay biyuhu leeyihiin inaan lahayn baa laga baariya cilmi baaristan oo soo bilaabantay dhammaadkii sanadkii hore islamarkaana soo idlaatay horaanta sanadkan ayaa maareeyaha wakaalada biyaha hargeysa maxamed cali daarood uu v o a la wadaagay natiijada usoo baxday waxyaaba nooga soo baxay waxaa kamid ah in loo baahan yahay hay-adaha dowladda inay isu noqdaan loo baahan yahay ceelabka gaarka loo leeyahay ee magaalada biyaha looga soo qaado qaabkan ay biyaha marka ceelka kasoo saaraan halka ay ku shubaan inay suuro geliso inay bakteriya badan ay ku dhalato waa meel furan oo dhul furanaba biyaha lagu shubaa in loo baahan yahay in la helo si joogtaa loogu hayo loona daweeyo si aanay dadka uga iman xanuunada ka dhasha biyuhu waxaa kaloo nooga soo baxay biyaha la isticmaalo magaalada lagu isticmaalo ee kala duwan badankoda loo yaqaano biyaha madaxada in macdanaha ay biy biyaheena dabiiciga ee gaarka ceelasha gaarka macdanaha ku jira waa macdana saxa marka loo eegaya hay-adda caafimaadka adduunku standardka ay u dejisay laakiin markii warshadii biyihii ay warshadayso macdanaha qodobkooda laga saaro magaalada oo ay ku dhaqan yihiin dad la tilmaamay inay hal milyan kor u dhaafayaan ayaa maareeya daarood u sheegay in marka laga yimaado natiijada soo baxday ay biyaha magaaladu bad qabaan islamarkaana ay waafaqsan yihiin heerka hay-adda caafimaadka adduunka dhammaan biyaha la baaray haddii ay noqoto kuwa mayasaxada haddii ay noqoto ceelasha gaarka loo leeyahay waa biyo ringkii amba maxaan ahdaa mciyaarkii w h hay-adda caafimaadka adduunka udishay ku jir ku jira waa biyo dad qaba oo la cabi karo markaan ka hadlayno mayasaxada waxa weeyaan macdanihii jidka biniaadamka u baahnaaba marka warshadii la geliyo laga saara marka dhibaato male welibay ku jiraan maxaana standardkii w h o sidoo kale doctor axmed xuseen ciise ayaa dhinaciisa carabka ku adkeeyay guud ahaanba badqabka biyaha marka laga yimaado laba ceelo u sheegay inay ku arkeen macdanta foloride loo yaqaano oo dheeraada marka hore biyaha lagu cabo magaalada hargeysa iyo dawaaxigeedu waa biyo aada u wanaagsan weeye biyo aada u wanaagsan weeye dhadhankoodu wanaagsan yahay aan adkayn oo macaan ah aan lahayn waxyaabaha dheeraadka masalan marka xabuubka ku jira terbilidka waxa la dhaha xabuubka ku jira oo kale marka la eego standardka w h o ay samaysay aad bay uga fiican yihiin infact dhab ahaan waxay la mid yihiin standardka e p a da maraykanku environmental protection agencyga maraykanku uu sameeyey ayay la mid yihiin marka horta biyahaasi waa biyo aada wanaagsan weye xagga chemicalska macdanaha ku jira biyaha laga helo dawaaxiga la hela waa biyo aada wanaagsan weeyaan ma weli laba ceel oo keliya ayaanu ku aragnay macdanta floride ka leeraa oo siyaada ah ayaanu ku aragnay waraagtay inta kale ceelalka afartanka kale ceelaa banaagday iyo biyaha kale banaagnaba wax dheeraada oo kale oo caafimaadka waxyeelay kumaanaan arag maadaama ay biyuhu yihiin kuwa nolosha aadamaha muhiim u ah islamarkaana caafimaadkooda si toosa ula xidhiidha ayaan weydiiyey maariyaha wakaaladda daraasadan kadib tallaabada xigta ay qaadayaan qorshayaashaan isla qaadnay waxaa kamid a kow in wacyigelinta dadka kor loo qaado laba in ay wakaalada iyo hay-adaha dowladda ee wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda biyaha ee hay-adaha dowladda uxil saaran ay isku yimaadaan kana tashadaan qaabkii arrintan si joogtaa looga wada shaqayn lahaa waxna looga qaban lahaa maadaama maanta imaqaano haysano shaybaar inoo hirgelin kara in caafimaadkii biyaha si fudud loo eego laga faaidaysto arrintaas oo aan la beecintaana waan isla garanay daraasadan in lala husa in lala wadaago ciddii ay taabanaysana iyadana waan waan waan isla garanay in qorshe lagu daweynayo biyaha la helana waa qodob kale aan isla garanay hargeysa oo lagu tilmaamo inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka geeska afrika ee sida aadkaa u kabcaya islamarkaana u fidaya ayay aada u kordheen tirada dadka hadda ku nool oo sannadihii u dambeeyey taasoo keentay in marka laga yimaado biyaha qasabadda ay sidoo kale booyado oo kasoo dhaamiyaan meela ka baxsan magaalada haddaba muhiimad nooceeya ayay leedahay hubinta biyuhu waa kan mar kale doctor axmed xuseen ciise oo isagu daraasadan ama cilmi baadhistan horkaciyey waa horta arrin aada muhiima weye in biyaha aynu cabayno ay dadkeenu cabayaan la baaro la ogaado qualitygooda la ogaado say yihiin qiimeyn lagu sameeyo la ogaado inay nadiif yihiin iyo in kale lana ogaado inay ku jiraan maadooyin ama dadku u baahan yahay ama ay ka maqan yihiin ama ay ku jiraan iyo inay qaab dheeraadiya oo aan u masalaba caafimaad ku wanaagsanaysa inay ku jiraan aad bay muhiim u tahay
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya